بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل من الشرك فعل ما يتبر من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنة وبدعية وشركية هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم زيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام حليه الناظمك رحمه الله تعالى فصل من الشرك شركك إيا قال لماذا وحا كمذا فعل من مد فلكي يسمينتي يتبرك كبرك يستنى بشجر جيد أو حجر أمبر دقاح aw buqcatin amba goob iyo meel aw qabrin amba xabaal aw naxwiha iyo waxyaalaha kale la halmaala yatakhidu dalika almakaana isagoo ka dhiganaya meesha ciidan meeluu kusoo laalaabto ciid uu ka dhigto sanadkiiba hal mar uu yimaado lixdii biloodba mar uu yimaado waxay doonto ha ahaatee zaman iyo waqti mucayana u qabta oo xilligaa ka barakaysta wa bayaanu iyo in la caddeeyo ana ziyaarata xabaalaha in lasoo booqdaa tanqasimu inay uqaybsanto ilaa suniyatin mid sunno ah oo diintu ogoshahay wa bidciyatin iyo mid diinta lagu soo daray oo bidco ah wa shirkiyatin iyo mid gaalnimo ah intaasoo israacsan ayuu kaga warrami doonaa haddii ilaahay ka dhigo inta soo socota wuxuu leeyahay haada intaasi waa intaasi haada kelmaddaasi waa faasil oo kale middaasi waa taasoo waad garataye min acmaali shirki acmaasha shirkiga waxaa ka mid a min gayri maa taradudin aw shaki isagoo ka joogjoogsi aanu jirin taradudku waa adigoo aan ka laalaaban oo aan ka shakiyin marka ataradudu aw shaku waa labalabaynta taradudku shakiguna waa shakiga waa isla macni af soomaaliga iyo carabidaba adigoo aan ka shakiyin amba aan ka laalaaban acmaasha shirkigaa waxaa ka mid a maa yaqsudu ljuhaalu juhaashu dadka aan aqoonta diineed lahayni waxay ula qasdiyaan min tacdiimi inay weyneeyaan maa lam ya'dan illaahu waxaanu ilaahay ogolaan bian yucadama in la weyneeyo acmaasha shirkigaa waxaa ka mid a dadka juhaashahay waxyaaba alla aanu ogolayn in la weyneeye ay weyneeyaan saas uu jeedaa kaman tusaale kaman sida midka yalud ku eeranaya amba magan gelaya bibuqcatin meel aw xajarin amba dhagax aw qabri meytin amba xabaal nin meyda oo dhintay xabaashii aw bibacdi shajar amba dhirta qaarkood mutakhidan isagoo ka dhiganaya lidalika almakaani meesha ciidan meel ciida oo sanadkiiba mar uu yimaado xoolaha ku qalo keligii ha iska imaado ha soo lugeeyo meeluu kusoo laalaabto kusoo noqnoqdo ka ficli caabidi alawthaani yafcalu wuxuu samaynayaa ka ficli waxay sameeyaan oo kale caabid alawthaani kuwa asnaamta caabuda halkan wuxuu uga jeedaa sheekhu inuu yidhaahdo waxyaabaha la weyneeyo ee tacdiimka mudan qofka qalbigiisa inay ku weynaato inay ku weynaato cibaado ahaan inay ugu weynaataa waxyaabahan ka mid maaha waxyaabahani waxyaaba ay tahay in la weyneeyo oo lagu cibaadaysto ka mid maaha wuxuu leeyahay waxyaabaha shirkigaa waxaa ka mid a dadka juhaashaahi meelaha ay tagaan ay u tagaan weyneyn meeshaas ay weyneynayaan amba buqcadda ay weyneynayaan amba dhagax ay weyneynayaan amba qabri iyo xabaal nin qof ku dhintay amba dhirta qaarkood sabab kastaaba ha jirtee taasi waa qayb qaybta labaadna waxay tahay laba isa saaranoo midna waxa weeyaan in meeshii la weyneeyo oo la tacdiimiyo oo xadkeeda la dhaafiyo oo lagu cibaadaysto o cibaado lala tago iyo meeshaa lafteeda in laga dhigto meel ciidaho aan laga dhammaan sanad kasta mar la isugu yimaado xoolihii lagu qalqalo xisaabihii la isla yaqaanay lagu akriyo dadku ay joogaan ay fadhiyaan amuuro fara badan oo kala duduwanna la sameeyo ciid laga dhigto ciidda waxaa la yidhaahdaa shayga sanadkiiba mar la qabto xilli go-an maalin hiblaayo amba bisha markay intaa tahay halkaa la isugu yimaado calaa wajhi tacdiim calaa wajhi tacdiim waxaa looga jeedaa iyadoo shaygaasi maalintaas maalin ahaan loo weyneynayo marka wuxuu leeyahay waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha shirkiyaadka ah tacdiimka waa laba qaybood saynu sheegayno tacdiimku waa laba qaybood waxyaabaha la weyneeya laba qaybood weeyaan wax ay tahay in la weyneeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ina faray oo ina amray in la weyneeyo ay tahay mid baa asala taa asalkaaba markaa waxyaabaha kale la weyneeyana ay ka farcamaysaa weyneynta ugu muhiimsani waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala weyneyntiisa ilaahay in la qadariyo ilaahay in la weyneeyo ijlaal ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu sameeyo lagu loo cibaadaysto addoonnimada loo muujiyo iyo taaldarrada ee waxalaaliya baahiya ibni aadamku ay qabaan o dhan xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ay la qabtaan waa mid laisla waafaqsan yahay midda labaadna yacni taas intaynaan dhaafin waxaa ka farcamaya waxyaabo kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogol yahay in lin in la maaragtay la weyneeyo oo sheekha laftiisu wuu tilmaamayaayo wuxuu leeyahy maa lam ya'dani illaahu bian yucadama shay aan ilaahay ogolaan in la weyneeyo maxaad ka fahmaysaa meesha inay jirto waxay tahay in la weyneeyaa mafhuum mukhaalafo waa sidaas waxyaaba ay tahay in la weyneeya waxaa ka mid a amaakin iyo meelo mucayan ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheego meelaha kale ka wanaagsan in lagu cibaadaysto in cibaadada lala doonto salaada lagu tukadaa meelaha kale ay ka wanaagsan tahay kacbadii baa ka mida waxaa ka mid a carafo ayaa ka mid a waxaa ka mid a masaajidii oo dhan meel kastoo masaajidii waa meel barakaysan waana meel ay tahay in la weyneyo la qadariyo laga dambeeyo la ixtiraamo haddana masaajidii baa sii kala wanaagsanoo saddexdii masaajida la isla yaqaanay labada masaajid ee xaramka iyo masaajidka yuhuud oo ay ku amarku taaglaynayso saddexdaa masaajidna way masaajida kale usii sitaan oo ay tahay in la weynayo markaa waa amaakin dee intaasoo quran maaha iyo waxyaabihii kale ee noocaas ah amaakinta ilaahay subxaana wa tacaala ogol yahay in la weyneeyo daliil waa in loo helaa daliil waa in loo hayaa makaankani iyo meeshani meelaha kale inay ka fiican tahay waa in daliil loo hayaa haddii kale ha ku daali ha ku dawaqi qof baa bartan ka tegaya markaasa wuxuu odhanaya waxaan tegaya meel heblaayo aw hebel baa ku aasan markaasuu sii rafaadaya soo rafaadaya amba de maba tegaya meel kalebe magaaladuu jooga agtiisaabay tahayo markaasa wuxuu leeyahy meeshaasi meelaha kale way ka fiicanta waana meelaha shirkiga gaalnimada ay ka bilaabanta had iyo jeer haddii xataa qofkaasi uu qiimeyn kale iyo xisaabo kale uga jeedo wanaaga aakhirka meesha ku dambaynaysaana waxa weeyaan waa meel xun waxyaabaha ka farcamaya ilaahay subxana wa tacala weyneyntiisa waxaa ka mid a dadka wanwanaagsan in la weyneeyo culimada ducaadda dadka cubaadda ah ee alla kacabsiyo diin maaragtay lagu tuhmaayo dadkaa in la weyneeyo la qadariyo waxaa lagu weyneynayaa intay ilaahay u jiraan dadku tuhum bay qabaan had iyo jeer waxay tuhmaan qofay masaajidka ku arkaan qof cibaado wanaagsan oo cibaado badan qof qur-aan akhris badan qof diinta xambaarsan qof diinta u hagarbaxaya dadka noocaasi in la tacdiimiyo la weyneeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa ina min ijlaali illaahi subxaana wa tacaala ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mid a ijlaalu di ashiibati almuslim dadka la weyneeye la qadariye waxaa ka mid a tacdiimka iyo ixtiraamka mudan qofka muslimka ah ee diinta dhexdeeda ku ciroobay nin weyn oo waayeela oo ciradaasi ay kaga soo baxday islaamnimo qadarin iyo ixtiraam iyo tacdiim buu mudan yahay wa xaamilu lqur'aan iyo qofka qur-aanka xambaarsan oo hayr alghaali fiihi wajaafi waljaafi canhu rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy ka aan kuna talax tegin kuna qalqallafsanaan qof baa jiro qur-aanka yaqaana laakiin qur-aanka derderaya oo qur-aankii aan macnihiisii iyo axkaamtiisii aan hayn in qofkaasna qur-aanka lagu ixtiraamo lagu qadariyo lagu weyneeyo iyo qofka imaamka ah ee suldaanka ah ee dad muslimiina u arrimiya u taliya ee caadilka ah saddexdaasiba waxay ka mid yihiin waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala weyneyntiisa ayay farac ka yihiin yacni intanba waxaa lagu weyneynayaa cilaaqo iyo xidhiidh ay la leeyihiin ilaahay weyneyntiisa subxaana wa tacala marka qofka muslimka ahi culimo inuu weyneeyo lama diidin culimo inuu weyneeyo lama diidin ee waxaa la diiday culimada weyneynteed inuu ka badbadiyo xadkeedii uu dhaafiya wax kastaaba xad bay leeyihin cidda dadka ugu wanaagsan ugu qiimaha badan le waa nebiy llahi moxamed alayh isalaatu wasalam xagga dib inu ku sheegi doonaa isaguna meel buu gaadhsiisan yahay haddii meesha aada dhaafsiiso dee waad halaagsamaysaa marka hadda koobaad waxa weeyaan waa ilaahay weynintiisa iyo ilaahay waxyaabihii ku tacalluqa amaakintii waynu sheegnay waxaa ka mid ah asminada iyo zamanada iyo wakhtiyada wakhtiyo la weyneeyaa jira bisha ramadaan ayaamu tashriiqa cii- maaratay ciidda jimcaha waa waa zaman iyo wakti gaar ah zamankaasi waktigaa gaarka isna inuu qiimo leeyahay daliil baa lagaa doonaya daliil caddaynaya ee xurmada gaarkaa iyo iyo weynaynta gaarkaah uu leeyahay waxaa ka mid a ee, kulamo iyo ijtimaaciyo iyo isu imaatinno ay tahay muslimiintu inay weyneeyaan oo maxaa ka mid a de waxaa ka mid a salaadaha in la isugu yimaado jamaca iyo jamaacaadka salaadaha in la isugu yimaado salaada jamc la isugu yimaado salaadii ciidda la isugu yimaado salaadii eh, maxaanku dhahaa alkusuuf alkhusuuf la isugu yimaado salaadaha shantaa jamaaca lagu wadato isu imaatinkaasi tacdiim iyo qadarin iyo weynaan gaara buu leeyahay oo muslimiintu ay tahay inay u hayaan waxaa ka mid a ijtimaacaadka ay tahay in la weyneeyo ijtimaaca xajka xajka la isugu yimaadaa waa ijtimaac mashruuca oo xaqa oo la tacdiiminoo la weyneynayo oo qadar loo sameynayo waxaa ka mid a in dadku ay isugu yimaadaan dacwadda dacwadda inay isugu yimaadaan ay ku kulmaan dacwadda waxaynu uga jeednaa maaha ashkate soomaalideenna dee dacwadda waxa u yaqaanaan in la ashkateynayo hebel dacwad buu leeyahay dee waxbuu ashkateynaya soo ma dacwadda halkan waxaa looga jeedaa waxaa looga jeeda dadka diinta in loogu baaqo oo khayrka dadka loogu yeedho in loo loo arinsado loo shiro la isugu yimaado loo kulmo meelo maaragtay ijtimaacaad loo sameeyo shareecada islaamku wax- kuway ogoshahay bay ka mid tahay ilaahi subxaana wa tacaala waa kale laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas saddexdan shay ee la sheegay unbaa shirarkuba u qabsoomaan intaa wixii aan ahayni waxba kama jiraan weeyaan yani laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin shir la isugu yimi oo sadaqo lagu ururinayo cid lagu kaalmaynayo waa la ogol yahay ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin sameeyo wanaag kale la isugu yimi aw islaaxin bayna annaas dad lagu heshiisiinayo intaa wixii aan ahayna tegin hadii lagugu yeedho xaafadeennii baa shir le isu keenkeen buu ka odhanayaayo markaasa waxu ka odhanaya hebel baa sharaxayo waxaa loo ururinaya qaadhaan weligaa ha tegin qaadhaan kaana ha bixinin waa khuraafaad tolku sa berigii hore dee nidaam bay lahaayeenoo nidaam ilaa xad macquul ah xaq baa la isugu imanayaa mag baa la isugu imanayaa qaadhaan baa la isugu imanayaa waa waxyaaba mashruuca laakiin qabiilkii oo siyaasadaysan ayaa iminka iska soconaya oo dee xaalku sidii hore maaha marka ijtimaacaadka siyaasiga ah ijtimaacaadka qabaliga ah ijtimaacaadka daa'ifiga ah ee saddexdan qodob midna aan soo gudagelahayn iyo tegitaankiisu sharci maaha ilahi subxaana wa tacala aayad kale waa ka odhanaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tanaajaytum falaa tatanaajuu biاlismi wاlcudwaani wamacsiyati rasuul haddaad shiraysaan oo affaqaysaan haku ha ku faqin oo ha ku shirina dembi iyo colaad iyo collaytan xageenu kaga dhufanaa qoladaas halkeebaynu kaga aadina halkeebay ka jilicsan yihiin baa laga shirayaa halkeebaynu ka dulminaa dee macno weeyi wa macsiyati rasuul rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la macsiyo qodobka laga wada hadlayo shaandhee ma macsi eh, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilahi la caasiyayabaa mise waa sunne iyo diinu gargaar labadaa mid unbuu noqonayaa hadduu sheeka berela yahay oo la iska haasaawayo masaajkaaga iska gal dantaadii adduunya iska raaco laakiin haddii ay tahay intan midna aanay ahayn subxana wa tacala watanaajow bilbiri waataqwa haddaad shiraysaan shir lagama maarmee waxaa ku shirtaan bilbiri samaha waataqwa yaa laka cabsiga waataqu llah alladii ilayhi tuxsharuun wa- ilaahay baa la hortegayaaye ilahay laga cabsoodo waxaad isweydiinaysaa waxyaabihii horeba adilo looma akhriyeyne ee ijtimaaca dacwadda maxaa adilada loo akrinaya dee muran baa galay dacwadda in la isugu yimaado oo loo loo loo shiro oo loo wada fadhiisto oo munadamaad loo sameeyo oo muasasaad loo sameeyo oo xarakaad loo sameeyo oo tandiimaad loo sameeyo dee muran baa galay marka adilo waa in loo helaa diinta wixii ku saabsan unbaa had iyo jeer dadku ay ay midmadowga geliyaan waana meesha ugu muhiimsan tacdiimka koobaad waa ka weynaanta koobaad in la ogol yahay ilaahay in la weyneeyo oo la qadariyo iyo ila- ilaahay weynayntiisa waxyaabaha ka farcamaya dadka muslimiinta dadka culimada ah dadka ducaadda ah dadka akhyaarta dadka madaxda ah salaadiinta iyo cuqaasha ee toosane mustaqiimka ah dadka maxaanku idhaahdaa ee ku- ku gaboobay ee ku dhex gaboobay ee islaamka dhexdiisa ku dhex ciraystay ee meelaha wanwanaagsan ee diinta ku wana diin ahaan oo daliilna loo hayo waxaa ka mid ah tacdiimka labaadna waa tacdiimka aan la ogolayn weynaan weynayn aan la ogolayn waa tan sheekhu ka digaayo buqcatin aw xajar aw qabri meytin aw bibacdi shajar meel goob ahoo la leeyahay sheekh hebel baa beri halkaa maray ama sheekh hebel baa ku aasan amba dhagax meel yaalla dhagaxii meel waa la baabiyey dhagax weyn boorba intaan la gaadhin ooli jiray dhagaxaasaa waxay odhan jireen gabadhu marka ay bartan ay ka tagtay reerku aroos uu yahay meel yaroo saa loo gala weeyaanoo oo maaragtay jiiro ah aan idhaahdo doox yaroo saa looga dhacayo berigii hore waxay ahayd meel iska wadahoo karhkadha iminka lama baa laga sameeyey dhagax laakiin ilaa hadda wuu yaallaa reerku hadday ku aqal galaan hargeyso oo ay xaggaanba gebilayo ay xaggaa boorama qabanayaan marka koonaha gaadhigu uu marya gabadhu way ka degaysaa gaadhiga ninkaa xambaaraya dabeetna wuu la daadegayaa haddana dooxii buu kala baxayaa amba ha cuslaato amba ha fududaato isag ida u taallaa dabadeedna koonaha kale uu geynayaa dhagax barkaa yaalla buu dhakada ka saaraya waxaa lagu leeyahay haddii intaa gabadhaasi ay sii marto qoob garaangir bay noqonaysa bilaaya itixaan hadda adigu eeg ma halkaasoo keliya adduunka o dhan wada dhagxaan baa taalla maaha boram oo keliyata galbeedka wuu ka jiraa beriga wuu ka jiraa koonfur wuu ka jiraa caalam islaami o dhan dhagxaan midhan baa taa taallo ee gabadha we dhalwade ha lagu fadhiisiiye iyo ninkani lo lacag beele ha lagu fadhiisiiye iyo dukaankiisaa ka caaya xoolawu xasilimayna ha lagu fadhiisiiyo alla waxaasaa ka buuxa meesha inkastoo iminka alxamdulilah ay aada u yar tahay markaa tacdiimka noocaas iyo daliil loo hayaano ma jirto waana tacdiim aan wanaagsanayn tacdiimka dhagxaanta shuyuukhda iyo culimada in la weyneeyo waynu sheegnay dadka culimada in la weyneeyo la qadariyaa diintay ku jirtaa laakiin ninka sheekha xadkiisa in la dhaafiyo lama ogola ninka sheekha waa in la ixtiraamo waa in la qadariyo waysada waa in loo qaado kabaha waa in loo qaado madaxa waa in laga dhunkado wax alla waxaas waa mashruuca way bannaan tahay in warkiisa la maqlo la dhegaysto in talada loogu laabto dadka culimada ah ee muxtaramiinta manhajka fiican leh laakiin halkaa haddaad sii dhaafisay ceebaad uga dhaadhacaysa dee inaad caabudaa ku xigto marka amba aad gaadhsiiso xadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tila hadalkiisa mooy hadal kale xaq maaha ku yidhaahda mooyaane ka kale waa baatil wuxuu jecel yahayna waa diin wuxuu nacaano waa waa diin daro halkaa hadday soo gaadho waa markay noqonayso tacdiimkii aan loo baahnayn bay gelaysa marka malaa dhagxaantaas iyo axjaarta iyo ashjaartu inaguma badne culimada iska ilaaliya weliba soomaalidu waa waa iska cajaayibo qofka ambay waa wada nacaan ambay waa wada jeclaadaan ninka sheekha ardaydu inta ay isla haystaan oo ay isku isugu dubadhacsan yahin madaxaasu ku sitaa hadduu masalo gees uga yaro leexdo amba uu sidiisii u arki waayo dabaduu kalaadaya xoolhaakan sheekhna ma ahayne belayanu seenay markii horeba yacni masaa'il kuway iska jiraan isbeddel kuwa imanaya tiin ujeedna waxa weeyaan culimada xadkooda yaan la dhaafinin qadar buu ilaahay subxaanahu watacaala siiyey qadarkaasi yaan la dhaafinin ka soco kaman yalud bibuqcatin aw xajar sida midka ku eeranaya bibuqcatin laada waxa weeyaan uu ku eertay qofka marka had iyo jeer eerashadu waxa weeyaan marka uu baqanayo oo la baacsanayo la erinayo oo kale meesha qofku nafta uu la galo ayaa la yidhahdaa laada isticaadadii weeyaan waa inu qofku magan galo wey bibuqcatin buqco buqcadu waa goob meel gaara aw xajarin ama xajar dhagax xaggaa rasuulka calayh isalaatu wasalam nigi shida xali sheegayo shaam iyo waxay ku badan tahay iyo iyo xaramka halkan rasuulkaa maalin maray halkan buu maalin fadhiistay halkan baa cabdillahi bn cumar fadhiistay geedkan buu hoos fadhiistay meelo aan loo diran waajibaadkii maaragtay muxkamkaana waa loogu taaglaaya waxa laga yaba ninkaasi inuu iska qayilaayo oo salaada uu sagsaagayo waddo iyo dhagaxna waa looga taaglaaya aw qabri meytin aw bibacdi shajar amba meyd qabrigii aw bibacdi shajar ama dhirta qaarkood mutakhidan isagoo ka dhiganaya lidalika almakaani halkaa ka dhiganaya ciidan ciid ka dhiganaya ka ficli siday sameeyaan caabid alawthaan kuwa awsaanta iyo asnaamta sameeya asnaamta kuwa caabuda siday sameeyaan oo kale isagoo samaysanaya kuwa asnaamta caabuda maxay sameeyaan dee waxay sameeyaan wasankoodan iyo sanamkoodan sanadkiiba mar bay u yimaadaan ay usoo cibaado tagaan ay usoo cibaado doontaan oo ay dul fadhiistaan ninka xabaasha bartan ka dhaqaajinaya xabashi oo hebelbaa jirta tegayaana waa sidaasoo kale ciidaha iyo munaasabaadku waa laba waa laba uun mid bannaan iyo mid aan bannaanayn ciidaha ku saabsan tacdiimka iyo qadarinta iyo diin ku tacalluqa daliil bay u baahan yihin waa sharci iyo shareeco shareecaduna asalkeedu waa itibaac waa in rasuulka calayh isalaatu wasalaam in la raaco bidca mas bidca soo gelaysa meeshaasoo waa halis hadduu qofku maalinta u cayinto maalin hiblaayo maalmaha kale ka fiicanta amba taariikhdaasi taariikhaha kale dhaantaa amba way amran tahay amba xaalad gaara bay leedahay uu qofku sidaa ku tegayo qofkaa daliil baa laga doonayaa maalinta ciidee ciid alfitriga daliil baynu haysanaa inay ciid tahay oo la xusoo la weyneeyo la qadariyo qofka inagu qabsadaa indhahanu kaga dhufan daliilku waa kan baynu leenahay ciid aladxa waa sidaasoo kale maalinta jimcaha in lasoo laisa soo qurxiyo oo lassoo lasoo xaragoodo oo masaajida la yimaado oo dadku farxad ay muujiyaan daliil baa loo hayaa maalmaha noocaas oo kale daliilka loo hayo oo kale ayaa laga doonayaa qofka dhaa maalin maalmaha ka mid aan weyneynaya maalmaha kale way ka fiicanta maalintii nebigu dhashay maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam jirooday alisraa walmicraaj xisaabaha noocaasi waa waa acmaal fiican maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhashay maalin wanaagsan ka soo qadanay ahayd laakiin dee waxaa ka dambeysay maalintii uu dhintay isniin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhashay isniinna wuu dhintay dad isniinta weyneysa nebigaa dhashay aada leedahay dee isniinta labaadna oy oo adda rasuulkaa dhintay ilan waa waa isla rasuulkii uune alisraa walmicraaj rasuulka calayhi salatu wasalam xilligiisii lama xusin lama laysma fasixin acmaashu caadi bay isaga socotay waxaa dhacay xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaaba fara badanoo wan wanaagsan baa dhacay maalmo taariikh leh oo muslimiinta taarikhdooda ku suntan baa dhacay waxaa dhacday beder waxaa dhacday uxud waxaa dhacday khandaq beder oo kale weligeedna soo mari mayso mn taariikh beder ka weyn baa jirta muslimiinta soo martay la heli maayo maalintii beder isagoo rasuulku le waa toddobiyo tobankii ramadaane u fadhiista oo xusa la heli maayo waa maalin qiimo leh markaa maalmaha qiimaha leh taariikh ahaan waa loo ilaaliyaa dadka waa la baraa waa loo sheegaa duruusta iyo cibirka ku jira waa laga qaataa laakiin maalinta maalin ahaan looma xuso haddaad maalinta xusayso waxaa lagu weydiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalmihiisii muxuu xusi waayey laakiin maalintaasi haddii qofku uu si nidaam iyo tandiim iyo tansiiq caadiya qofku hadduu maalintaa u calaamo idhahdo sanadkii waxaanu isu imanaynaa bisha koobaad shan iyo tobankeeda sanad walba bisha koobaad shan iyo tobankeedanu isu imanaynaa amba dukaan buu haystaa xisaabtu xilligaa xidha amba waa muasasad shaqaynayso xilligaasay xisaabtamaani wax isweydiiyaan amba waa urur diiniyahoo ururka maalintaas inta laysu yimaado ayaa acmaashii sanadka lasoo qabtayba xilligaa layswaraystaa oo nidaam ahaan bay ugu beegan tahay wax allaaliya wax ku jabani ma jiraan wax allaaliya wax ku jabanoo ku jiraa ma jiraan laakiin hadday ku yidhahdaan maalintaasi aynu isu imanaynaa waa maalin maalmaha kale ka wanaagsan waayo sheekhii xarakada aasaasay baa maalintaasi calaamadsaday oo maalintana waa amran tahay khuraafaadba wey wuxuu doonaba ha ahaadee khuraafaad buu ka shaqaynaya qofkaas maalinta waa la bedeli karaa axad bay ku dhici kartaa shan iyo tobanka bishaa laga dhigi karaa labaatankaa laga dhigi lakin dadku hadday idhaahdaan shirkeennu wuxuu ku beegan yahay masalan sanad walba bisha koobaad labaatankeeda oo nidaam ahaan loogu aadiyey waxba ma jiraan wax dhibaato ku jira meesha ma jirana way banaanta lajna daa'ima lafteedu caynkaas inay qabtay baan moodaya cid ka hadashoo diidayna muslimiinta ma jirto wuxuu leeyahy sheekhu mutakhidan ka dhiganaya lidalika lidalika almakaan meeshaa ka dhiganaya ciidan meel ciida oo ku laablaabto ku noqnoqdo ka ficli caabid اlawhaani sida ay sameeyaan kuwa awhaanta caabuda kitaab baa jira la yidhaahdo alacyaad اlmuxdatha wa mowqif اlislaami minha waa kitaab dictora lagu qaatay sulaymaan al muhana nin la dhahda ayaa qoray cabdilcasiis al cabdiladiif baa ayaa ishraafka iska lahaa garanaysaan cabdilcasiis al cabdiladiif waa nin sheekh oo culimada sacuudiga ka mid a ragga weliba xilligan ugu aqoonta fiican buu ku jiraa inkastoo dee aada looma sheeg sheego oo xisaabaha boqortooyada lama galgalo waa khatar marka laakiin kitaabkaas wuu daabacan yahay waa la daabacay waa kitaab dictora lagu qaatay waxaa la dhahaa alacyaad اlmuxdatha wa mowqif islaami minha cabdillah ibnu sulaymaan al muhana ayaa la dhaha markaa ciidahu ka warramaya ciidaha iyo axkaamtooda inta aan ku sheegay khulaasadeedu waxbaan ka akhriyo inahaas wey uma ziyaaratu uma ziyaaratu calaa aqsaamin ziyaaradu markaa la booqdo xabaaluhu calaa aqsaamin qaybay u qeybsan tahay halaaثatin saddexa xabaalaha in la booqdaa lama diidana waa qaybo uma dabadeetana aziyaaratu ziyaarada iyo booqashada lasoo booqdo xabaalaha calىa aqsaamin waa qaybo alaaثati saddex calىa alaaثati aqsaam yaa ummata اlislaam ummaddii islaamka ay warkan dhegeyso ay ku leeyihin warkan kuusoo wada unbaa saxe dhegeyso in la booqdo xabaaluhu waa saddex qaybood axkaamteedu fain nawaa hadduu niyeeyo azzaa'iru qofka xabaasha soo booqanaya fii ma admarahu fii nafsihi oo naftiisa wuxuu kusoo qarsaday ay tahay tadkirata biاlaakhira aakhira inuu kusoo xasuusto uma ducaa lahu walilamwaati oo dabeete isaguna uu kusoo ducaysto meesha amwaadana usoo duceeyo walam yaqul hujran aw hajran labaduba waa sax hadal xunna aanu meeshaa ka soo odhan ka qowli sufahaa sida aqwaasha dadka maangaabka ay ku hadlaan oo dadka maangaabka ay markay xabaalaha tagaan hadal aan munaasab ahayn oo meelka dhaca qabyaalad iyo reero iyo xan iyo siyaasad iyo qo- kaftan iyo iska qosol iyo ayaa wadinka xabaalihina arkay walam yaqul hajaran oo hadal xumana meeshaa aan la tegin ka qowli sufahaa sida ay sameeyaan dadka sufahada ee maangaabka ahi fa tilka taasi sunnatun waa sunne atat timi sariixatan iyadoo cad ku cad fi sunan almusbatati asaxiixa sunnada sugan ee saxiixa ah yacni arrinkaasi waa arrin sunnaa qofku hadduu xabaalaa u tago inuu dadka amwaadda u soo duceeyo السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وادعوا وتغي يا حباشي حباله أو دنبو سلامية وحلي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين مسلمين يا مؤمنين توانوا دي سلامة ومغلي عن سلام السلام عليكم تلليه هاي ومغلي أنا ويدقي سنة annaguna waa idin daba soconnaa waa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun waan idinku daba jirnaa laftayadu iyo meesha ku hadhi mayno oo tan adduunka la ydhahda joogi maaye waa la isla raacaya nas'alu llaha lanaa walakum alcaafiya halkuu leeyahay inuu isna soo ducaysto muslim amwaaddana u duceeya waa halkan uu leeyahay ilaahay annaka iyo idinkaba waxaanu idiin weydiinaynaa badbaado caafiyo iyo badbaado in fitan laga badbaado in gaalnimo laga badbaado cadaab alqabri laga badbaado cadaabta naarta laga badbaado caafiya yarxamu allahu lmustaqdimiina mina walmustaahiriin ilaahay kuwa hore u tegey ee dhintay iyo kuwa ka daba tegi doonaba allah u naxariiso ducadaasaa la akriyaya hadduu qofku taa u jeeda buu leeyay uma ducaa lahu hadduu fainawa zaa'iru fiima admara haddii qofkii soo siyaaranayay xabaaluhu uu niyeeyo fiima admarahu fii nafsihi oo naftiisa uu kusii qarsado caloosha markuu tegayaba caloosha uu ku haystay tadkiratan bilaakhira xabaala inuu kusoo xasuusto qalbigaa kumadooba ku adkaadayo naftaadii baad inkirtay mararka qaar baad xisaabtamaysaayo dabeete waxaad is ogaanaysaa inaad haadaan ka laalaado aanu xaalkaaga wanaagsanayn oo waad qafladaysan tahay sida tabliiq uu sheegay inaad qafladaysan tahayo aada foorarto oo aad aakhira iska ilowday waad yaro xisaabtamaysaa dabeetana waxaad doonaysaa qalbiga inaad soo yaro jilciso waxyaabaa qalbiga lagu jilciya waxaa ka mid a qur-aanka oo la akhriyo waxaa ka mid a xabaalaha oo la tago qofku xabaasha hadduu tago caalam kaleu tegaya nolol kaleu soo soo arkaya markaasa wuxuu leeyahy war maxaa kuwaalay meesha kuu dambaysa waa halkani xaalkaagu waa sidee qofka muslimkaa markaa wuu isa soo canaananayaa tadkiruu ka soo qaadayaa meeshii xabaashii markuu tago weliba dadkuu yaqaanay xabaalahooda markuu tago hebelkay shalayta wada fadhiyeen ay wada shaahayeen ay wada qoslayeen ay wada fikirayeen adduunka ay ka wada shaqaysanayeen oo ka hooseeya oo intaas midna aanay u furayn oo masaajidkii aanu ku arkayn oo soonkii aanu la soomahayn oo acmaashii khayrka aan kala qeybgelahayn qofku wuxuu odhanaya wallahi xaaladdu ma wanaagsana halkaasoo la tegi maayo xisaabtan marka waxaa loo tagaa xabaasha tadkiratan bilaakhira uma ducaa lahu walilamwaati dabeete isna uu soo ducaysto amwaaddana uu soo duceeyo hadduu u tago bilcafwi waasafxi can izallaati inuu ugu soo duceeyo iyaga iyo inakaba yani qofka meesha tegay ee nool iyo kuwa dhintayba inuu ugu soo duceeyo bilcafwi waasafxi alla inuu cafiyo oo ilaahay uu ka dhaafo can izallaati simbiriirixooyinkii dhacdhaceenna iyo dunuubteenna walam yakun shadda rixaala naxwaha oo aanu maaragtay safar u gelin shadda rixaal aanu u adkaysan xidh aanu u xidhxidhan maxaanku idhaahdaa rixaalku waxa weeyaan waa gaadiidka waxyaabaha la saaro marka la doonaayo in awrka amba la rarto heeriyada awrka marka la rarto amba in la fuulo inaku awrka fuulitaankiisa ceeb baynu naqaanaa moogta lakin waa badownimo dee heeryada lagu xidhxidhaayo ee maaragtay ayaa la dhahdaa iyo dee alaabtii maaragtay la saarayo qofku iyo uu diyaar u qalab qaadanayay safarka walam yakun shadda rixaala naxwaha oo aanu xaggaas iyo xabaalahana aanu safar u gelin aanu odhan waxaan soo booqanayaa xabaali burco ku yaalay oo aanu gaadhi ukaxaysan amba xabaalii boorma ku yaalay amba aabbahay ku aasan waxaan tegayaa muqdisho iyo iyo gadar ayaan tegaya oo halkaas aan aabbahay baan soo booqanaya waa qalad midaas in safar loo galo xabaalaha ayaa qalada xabaalaha in la soo booqdaa lama diidana xabaashi kugu dhow tag ta kale koonahaasa tag adigoo halkaa mareed xabaalaha xusatay ku leexo laakiin aad tiraa safar baan u gelayaayo gaari baan u kiraysanaya gaari baan u shidaalaysanaya amba awrkaygaan u heeryada u saaraya midda la diiday middaa weeyaan walam yaqul hajaran ka qowli sufahaa oo aanu odhan qofku hajran hadal xumo ka qowli sufahaa sida kuwa sufahada ahi ay yidhaahdaan oo kale dadka sufahada ah xabaalaha waxay la doontaan hadal aan wanaagsanayn fa tilka sunnatun atat sariixa taasi waa sunne oo iyadoo sariixa oo cad sunnaha ku timi waxaa looga jeedaa waxa weeyaan ee middaa cidima diidana oo waa la isla ogol yahay iyada waa la isla ogol yahay aw qasada ducaaa watawasula kaasi waa qeybtii koowaade sunno ahayd fasalka waxaynu kusoo sheegnay inay u qaybsanto siyaaradu saddexoo suniyatun wa bidciyatun wa shirkiya markaa wuxuu sheegay tii sunnaha ahayd wuxuu kuxigaa ku xigsiinayaa aw qasada adducaaa watawasula laakiin haddii uu uga jeedo inuu ka soo ducaysto xabaala laftooda udhaha ii duceeye xabaale ii ducee aabba adiga meesha ku jira waad maqlaysaa assalaamu calaykum kule calaykum asalaam baad tiriyey ii ducee aabba ducadaadan rabaaye amba sheekh uu dee agtiisa ku weynaa uu duca u doonto watawasula bihim amba inuu kusoo tawasulo dhaha ilaahayow waxaad iigu naxariistaa xabaalahan amba xabaalaha u ilaahay ii weydiiye dembi dhaaf iyo janno tawasulkii noocaas ahaa jala wacala fa bidcatun muxdathatun dalaala taasi waa bidco diinta laga daba keenoo lagu soo daray dalaalatun oo baadi iyo hallow ah wax kasoo qaad ma laha diintaa lama yidhaahdo qofku hadduu xabaalaha u tago inuu aaminsan yahay ilaa aad xabaalaha la tagto ducadaada la aqbali maayo amba inuu xabaalo laftoodaba ka soo ducaysto uu dhaha ii duceeya uu duca weydiisto oo ku tawasulo xabaalihii fabidcatu muxdathatun dalaala baciidatu can hadyi dirisaala baciidatun oo ka fog waa bidco ka fog can hadyi dirisaala hadyigii iyo dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladan aynu haysanay islaamka ah kii loo soo dhiibayoo maxamed ahaa salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu dhaqankiisii middaasi way ka darugsan tahay taasina waa bidco waa tii labaad wain daca almaqbuura nafsahu faqad ashraka biاllaahi alcadiimi wajahad wain dacaa hadduu baryaba almaqbuura kii aasnaa ee xabaalnaa nafsahu laftiisa faqad ashraka biاllaahi alcadiim allaha weyn buu u shirki yeelay wajahad iimaankiina waa ka madaxadayga hadduu idhaahdo sheekh adaan wax ku weydiisanayaaba caruuri si sheekh hebelow bartaa waxaan u soo maray caruur la-aan bay haysa waxaan ku weydiisanayaa arsaaqad iyo xoolo waxyaabaha ilaahay la weydiisto ama waxyaabaha qof nool la weydiisto xataa hadduu soo weydiisto waa shirki waxyaabaha ilaahay la weydiisto hadduu qofku ula tagu idhaahdo sheekh hebelo dembi dhaaf baan kaa doonaya sheekh hebelo arsaaqad baan kaa doonaya iyo xoolo sheekh hebelo ubad baan kaa doonaya oo aasan isagoo aasan iyo isagoo noolba waa shirki iyo gaalnimo leana ma bixin karo waxyaabahaasna alla mooyane cid kaloo bixin kartaay ma jirto lan yaqbal allahu tacaala minhu sarfan walaa cadlan fayacfu canhu qofka noocaasiya ilaahay ka aqbali maayo sarfan walaa cadlan sunne iyo faral toona ilaahay ka aqbali maayo hadduu caabid yahay oo masaajid habeen maanuu soo rukuucsan yahay oo uu sujuudsan yahay oo uu fadhiyo oo meel kale aanu qaban tanna uu samaynayo waxyaabaha acmaasha uu samaynaya waa hal bacaad lagu lisay xoolo biyo coldhaanshay weyaan biyo coldhaanshay wax ka soo qaad ma leh haddii qofku ilahay cid aan ahayna uu caabudayo haddana masaajidka uu soo gelayo oo fadhiyo qur-aanka uu akhrisanayo camalkiisaasi qofkaasi waa buray wuxuu leeyahay id kullu dembin muushiku lgufraani waayo dembi kasta waa la arkaa ilahay inuu kaa dhaafo ilaahay waa raxiim ilaahay waa kafuur ilahay dembiyada wuu dhaafaa ilaahay wuu naxariistaa zallaadka iyo dunuubta iyo waxyaabaha inu samayna ilahay wuu dhaafaa laakiin mid aanu dhaafin baa ilahay jira mid aanu dhaafin baa jirto ma dhaafo ila اtikhaada annidi liraxmaani hadduu qofku ilaahay cid daba wado ilahay cid la caabudo midaasi dhaafitaan ma laha meel bay ku dhacdaa qofka oo ka toobad keeno oo ka noqdo unbay ka go'daa hadduu qofku sidaa ku dhinto maalinta qiyaamaha waa loo qabsanaya shirkiga yar miyaa la dhaafaya mise la dhaafi maayo horeynu soo sheegno khilaaf baa ku jira aw qasada aducaaa watawasula qofku haddii uu ujeedo inuu maaratay kusoo ducaysto halkaa watawasula bihim ilى الرحmaan ilaahay inuu usii maro u dhahdo ilaahayow kuwan barakadoodi iyo karaamadooda iyo wejigooda ilaahayow igu dembi dhaaf ama waxaa igu sii tawasulku waa kaase fabidcaة muxdaثaة ضalaala taasi waa bidco bidcadaasoo muxdaثaة lasoo cusboonaysiyo diinta laga daba keenay ضalaalaة oo baadi ah baciidaة ka fog can hadyi الrisaala dhaqankii risaalada salawaat اllahi عalayhi waslm ninkii loo soo dhawey mxamed ahaa wain daca اmaqbuura nafsahu haddii uu baryaayo kaxabaasha ku jira lafteeda faqad ashraka biاllaah ilaahay buu u shariik yeelay allehe allihii alcadiimi weynaa wajaxad iimaankiina wuu ka madax adeegay ninkaasi iimaan meesha kuma haye bar bannaan oo sagaxa ayuu xadxaadhanaya iimaan meelaha u raadsado lan yaqbal allahu tacaala minhu ilaahay ka aqbali maayo sarfan walaa cadlan sunno iyo falal toona ilaahay ka aqbali maayo fayacfuu canhu dabeeta uu cafiyo mana cafiyeeyo id waayo kullu dembi dembi kasta muushiku lgufraani in la dhaafo waa wax dhici kara muushiku way dhici kartaa algufraani dembigaasi in la dhaafaa ila itikaada nidi liraxmaani isagoo ilaahay cid la caabudo mooyaane taas laakiin cidima dhaafto faslun fii bayaani maa waqaca fiihi alcaammatu mima yafcaluunahu cinda alqubuur wamaa yartakibuunahu min ashirki asariixi walguluwi almufrid fi lamwaat wuxuu leey wuxuu fasal u yahay fii bayaani in wax laga caddeeyo maa waqaca fiihi alcaamatu alyowm caamadu iyo dadka aqoonta diineed aan lahayni waxa ay ku dhaceen maanta ee ah mima yafcaluunahu waxay ku sameeyeen cinda alqubuuri xabaalaha wamaa yartakibuunahu min ashirki asariix iyo shirkiga weyn ee cad ee ay sameeyaan والغلو المفرد iyo ku talax taga xadka ka sii baxay guluwigu waa ku talax tag laftiisu guluwigii buu haddana wuxuu ku sii daray almufrid guluwiga iyo ku talax taga oo dajabsaday fil amwaati ay ku talax tagaan amwaadda ay ku talax tagaan waagaas dee sacuudigu saasuu ahaa nin sheekh waa nin sacuudiya waynaga sheegno dee boqol sano iyo googa ka hor bay ahayd xilligaasi noocaasi ahayd oo xabaalaha si dee dadkii soo gaadhay way garanayaan loogu wareegeysan jiray bartan ilaa haddana dadka qaar ay ugu dullo go-san yihiin ayaa sacuudiya ka jirtay oo ka daran ka daranoo meel aan xabaal iyo qabri yar aanu ka jirin may jirin waagaas ilahay nin buu usoo diray wuxuu leey waman cala alqabri siraajan aw qada aw ibtanaa cala adariixi masjida fainahu mujadidun jihaara lisunani alyahuudi waannasaara wuxuu leeyahay waman qofka aw qada ka shida cala alqabri qabriga guudkiisa qofka ka shida ee ka daara siraajan laydh iyo laambad iyo iftiin iyo dab aw ibtanaa masjidan amba masaajid ka dul dhisa cala dariixi xabaal dariixu waa waa xabaasha un xabaasha iyo qabriga iyo xawaalka dariix male waa xawaal ku noqona balan balan reer miyigu xawaal bay yidhahdaan fa innahu qofkaasi qofka xabaal ka dul dhisa masaajid amba qofka xabaal dab ka dul dhisaya nal ka dul daara fa innahu qofkaasi mujadidun waa mid soo cusboonaysiiyey jihaaran si cad mid u soo cusboonaysiiye weeyaan lisunan alyahuudi waannasaara jidkii iyo dariiqii yahuudiya kiristaanku ay mari jireen yacni meeshan waxa maray oo sidan sameeya oo xabaalaha dul fadhfadhiya oo xabaalaha iftiin iyo leydh iyo laambada duldhiga oo meel ay ku cibaadaystaan ka dhigta yahuudiya kiristaanka kam xadara almukhtaaru can daa walacan inteebuu badanaa inta rasuulku calayhi salaatu wa in badan buu rasuulku ka digey can daa falka aan kuu sheegay falkaa xabaalaha lagu samaynayo ee foosha xun leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam in fara badan buu ka digey walacana faacilahu ka sameeyena rasuulku wuu nacdalay kamaa rawaa ahlu sunan dadka ahlu sunanka ah ee muxadisiinta ee culimmadu say u soo wariyeen axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo oo alla ha cadaabo yahuud iyo kiristaan sababtu waa maxay rasuulku muxuu ku habaaray ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid wax kale may samayne xabaalihii ama waxyaaba badan bay sameen waxyaaba ay sameeyeen waxaa ka mid a ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xabaalihii ambiyadooda waxay ka dul samaysteen masaajid taasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markan ku nacdalay bal qad nahaa can irtifaaci alqabri wa an yuzaada fiihi fowqa ashibri bal iska daaya qad nahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay can irtifaaci alqabri qabriga in kor loo qaado wa an yuzaada fiihi in laga siyaadiyo fowqa shibri taaka in leeg axaadiis fara badan baa ku soo aroortay marka xabaasha la dhammaystiro waata la tuulo ee wax la saarsaaro ee wax la korkorsiiyo si kastaba ha la yidhaha taako inaan kor loo dhaafin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay xaaladda caadiga wey xaaladaha caadiga laakiin haddii meesha looga baqanayo amba daad amba inay bahala fagtaan oo kaleo dee daruuriya baahiya ay keento in markaa intaa waa la dhaafin kara de waa lasii tuuli karaa laakiin waxaa taa loo leeyahay haddii bahashii meeshii la muujiyo oo qabrigii hebe laga dhigo aada loo daahiriyo loo muujiyo waxaa laga yaabaa waa dambe qaar inay kulu go-aanoo xabaalnimada intay ka kaxeeyaan ay wax kala moodaan ay caabudaan baa suuragala wa kullu qabrin mushrifin faqad amar xabaal kasta oo kor u taagan oo dallacan faqad amara rasuulku wuxuu amray bian yusawaa haakada bian yusawaa in la simo in ciidan intoo loo diro laydha xabaalaha hala tago oo wixii taagan ha la soo burburiyo oo ha la simo hakadaa saxa alkhabar saasaa khabarka iyo xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saasuu ku ku ansaxay waxadara alummata ummaddana wuxuu uga digay can idraa'ihi in lagu talax tago ammaantiisa fakarahum ibliisu biistijraa'ihi haddana ibliis baa istihwaahum ibliis ayaa ummaddii jiitay fakarahum waxaa dagay ibliisun ibliis baa dadkii dagay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi laa tadruunii kama adrat nasaara ciisa bnu maryam inamaa ana cabdullah inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuli yahuudiya kristaan siday ugu talax tageen nebiyullaahi ciise oo kale haygelina anigu waxaanahay addoon ilaahi subxaana wa tacaala addoon baanahay haddaa rabtaan inaad wax iga sheegtaan ay ammaantaan waxaad tidhaahdaan cabdullaahi warasuulu ilaahay rasuul waa- waa nebiyullaahi maxamed waa addoonkii ilaahay waa rasuulkiisii meeshaa meel ka sarraysoo la gaadhsiin karaa ma jirto haddii halkaa la dhaafiyo waatan kuu sheegayo ceeb baad uga dhaadhacaysaa iyo xumaano dee xadkiisii baad dhaafinaysaa xadkii ilaahay subxaana wa tacaala ayaad gelaysaa busayri soo ma taqaanaan ninkii ee, gabyaaga ahaa busayri gabayga cajaa'ibka ee miimiyada waxaa ka mid a saddex beyd uu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha la ammaano macnaheedu waxay tahay ammaanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel wax allaale iyo waxaad doontee kugu soo dhaca ku ammaan wax allo wixii kugu soo dhaca alleele wuxun baad iska ilaalisaa waa ilaahay waa ilaahay inuu iska ilaali wax allo waxaad doonta dheh amba ha sugnaato amba yaana sugun yaana sugnaanin dac madacathu nasaara fii nabiyihimu waxkum bimaa shi'ta madxan fiihi waxtakimi wansub ilaa da- ilaa daatihi maa shi'ta min sharafin wansub ilaa qadrihi maa sh- maa shi'ta min cidami faina fadla rasuuli illaahi laysa lahu xaddun fayucrab canhu naaqidun bifami wax allo waxaad doonto ee kugu soo dhaca dhehun adigu maxay ku yeelaysaa miyaa laga iibinayaa maanta ma lacagii kugu taaganta dhahun jeeduun waa l wuxun baad iska ilaalaysaa kiristaanku meeshay gaadhsiiyeen oo ah kiristaanku waxay yidhaahdeen nabiyullaahi ciise waa inankii ilaahay taasuna iska ilaali buu yidhi inta ka sokayso oo dhan waad wadaysaa un jeed waxba kama jiraan markaata rasuulka iyo iyo tiisa waxaa wanaagsanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu uhi waxaan ahay addoon waxaad tidhaa hadday ammaanaysaan addoonkii ilaahay rasuulkiisii mar kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa ka baqday nin baa soo galay iyadoo masaajka loo fadhiyo wuu tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu yidhi warkaale buu ku yidhi salaadu wax ka qalday dabeetna ninkiioo kurbanaya oo saa u beer qaadayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam heybadiisii ka baqanaya ayaa soo hor fadhiistay tartacidu faraa'isu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ka yaabay ninkan muxuu la baqanaya had iyo jeer dadka dee maaratay magaca le oo gaar ahaan dee madaxda dadku way ka baqdaan marka iyadoo saa loo fadhi rasuulku la- kaale buu ku yidhi uu soo ag fadhiisto dee wuu buruus shiilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wuu baqday ninkii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ana bnu imra'ati kaanat taأkul اqadiid waar qof caadiya baan dee ahay nin hooye leh oo hooyadii muqumada cuni jirtay baan ahay dee yani carabtu xilligaas waaga ahayd wax kaloo meesha yaallaa ma jiraane qof baan ahay ku dili maaye ha baqanin nin bu ilahay kaa dhigay maxaa kuwaalay ay ka dhigantay meesha rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay basharinimada ha basharnimada haya dhaafinina waa addoon ilaahay iyo rasuulkiisa qul inamaa ana basharu milkum yuuxaa ilaya waxaan ahay bashar idinka oo kale ah maxaan idin dheerahay yuuxaa ilaya waa lii waxyoodaa intaas hadday ku deeqi weydo waxa ku deeqaya adigaa yaqaana wuxuu leeyahay waxadara alummata can idraa'ihi rasuulku ummadda wuxuu uga digay can idraa'ihi inay ku talax tagaan faqarahum ibliisu ibliis baa dagay dadkii bistijraa'ihi inuu xaggiisa u jiito oo uu halleeyo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku talax tagaan ammaantiisii انت ان شاء الله تعالى ان ادينا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم